waddooyinka hadda la dhisay ee, generaal da-uud waddadan oo marta ee, halkan horteena gaadiidka booliska hortiisa waddada dekedda iyo gobolka hortiisa marta iyo kawaanka malayga ee, ee, mataqaanaa waddo- waddada cirtoogte ee, laba baralaal ahoo daynilo ah aduu waddooyinkaas wax burbura macalada haddaa ku aragtiin waxaa waaye waa kuwaan si toosa uga jawaabi karno kulana xisaabtami karno shirkadii kuwii ka horreeyey oo waddada buundooyinka ay ka mid tahay ay ka mid tahay waddada kasbalaara iyo immigration-ka waa waddooyinka la dhisay laakiin burburay oo aan ku ciqaabnay inaan shaqo dambe la siin shirkadii dhisay marka taas waa sidaas Eh, arrinta eh, arri- arrinta ku aadan eh, adeegyada iyo cayraadaha eh, arrinta horta jidadka eh, ku xib- eh, ay- yani jidadka xiran oo badeecadihii ay halaabeen eh, waa amniga caqabadaa naga haysta waad ogtihiin saasay tahay cadaadiisaan ku wadnaa in dhagxahaas la qaado oo magaalada la isu furo arrintaasna meel dhow meel fiicanay noo maraysaa waxaan rajaynayaa muddadii sanadka hayoon gobolka joogana arrintaas aad iyo aad aan u cadaadinayay Eh, laakiin duruufo amni ayaa jiray Eh, hadda eh, adigu isbuuca gudihiis inaan arrintaas ku guuleysanaan rajaynaynaa maxaa yeelay dadaal fiican aan ka wadnaa oo mac- goobihii dhagxo aali jireen aan intaan iyadoo dhagxii la qaaday aragtiin oo madaxda dowladda